annagu canshuurtaas la kordhiyey culays bay nagu tahay ma qaadi karno waxa weye lacag dulsaaraana jidha aan sharci haysan oo qor caaraddiis lasaga qaadayo waa qaar ka mid ah gaadiidleyda degmada buurtinle ee isaga kala goosha magaalooyinka kale ah garoowe iyo gaalkacayo oo ku dhawaaqay inay shaqajoojin sameeyeen waxa ay tilmaameen in maamulka la baxay puntland uu ku kordhiyey lacagaha canshuurta ah taas oo ay u sii dheer tahay isbaarooyin ay askarta maamulkaasi dhigteen waddooyinka iyagoona sheegay in aysan xamili karin waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya canshuurtana lagu kordhiya waxa weeye gaariga waxaa laga qaajaya konton iyo toddoba doolar sanadka markuu bilaabmo haddana waxaa laga qaaday toddobaatan iyo lix doolar baa laga qaaday intaasoo udhaxaysa saddex biloodkiina afar iyo labaatan buu ahaa waxaa laga dhigay soddon iyo siddeed haatanna waxaa lagu soo kordhay toddobaatan iyo lix doolar tii kalena soddon iyo siddeed doolar baa nalaka dhigay saddex biloodka ahayd canshuurtaasaan cabasho ka nahay waxaa kaloo cabasho ka nahay magaalada kaalkacdood balaabaara waxaa taalla isbaaraha taalla isbaaro kalena waa ka sukaysaa waxa weeye lacag dulsaaraana jidha oo na saaran maalin ilaahay keeno laba doolar saddex doolarba ugu yaraan baa bixinnaa lacagtaas oo ah lacagtaas oo aan sharci haysan oo aan haysan rasiid haysan oo aan waxa weeye xag dawladeed ka socon ee niman askar oo meeshaas jooga ka socota oo qor caaraddiis lasaga qaadayo cabashooyinka ku aadan canshuurahan ayaa ku soo noqnoqday gobolka waxaana maalin walba shacabka laga qaadaa lacago uu maamulkani ku sheego inay yihiin canshuur welina aanay muuqan waxa loogu qabtay bulshada dhinaca kale maamulka ka arrimiya halka ayaa dhagaha ka furaysanaya cabashada iyo baaqyada uga imaanaya gaadiidleyda ka howlgala mandaqadaasi